إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada duhurnimadan aan idinkuu soo diyaarinay waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay weerar lagu qaaday bar kontarool oo ku taala magaalada muqdisho ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa howlgallo ka fuliyay qaybo ka mid ah gobolada baay shabeellaha hoose gedo iyo jubbada hoose askari ka tirsan ciidamada kenya ayaa ku dhintay kamiin ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen koloonyo ka tirsan askarta kenya dowladda federaalk ayaa burburin ka bilowday xaafado ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa guddoomiye cusub u magacaabay gobolka gedo kadib markii guddoomiyihii hore la saftay dowladda federaalk xanuunka kaduudayaha ayaa soo ritay dad badan oo ku nool xeryaha dhadhaab ee xoogga ku haysato dowladda kenya wilaayada hiiraan ayaa ku guulaysatay xalinta iyo heshiisinta saddex beelood oo muddo sannada isku haystay kanaal biyood ku yaala deegaan hoostaga magaalada beledweyne akhbaaraadka dibadda dhegaystayaal duhurnimadan waxaa ugu doorkaroon tiro maxaabiisa ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala dalka kenya intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah eelfurqaan iminkana u diyaargaroobah isagoo faahfaahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo arbaca toddoba-iyo tobanka bisha jumaadu thaani sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegaan siddeed iyo tobanka bisha disembar sannada laba kun afar iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay weer lagu qaaday bar kontarool oo ku taala duleedka magaalada muqdisho faahfaahinta qodobkan iyo warar kale waxaa la diyaara wariyaheena maxamed daahir cali sow saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlgallo qorshaysan oo khasaare dhaliyey ka fuuliyey gobollada jubbada hoose banaadir shabeellaha hoose baay iyo wajeer oo gacanta kenya ku jirta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddaynu ku bilowno ciidamada mujaahidiinta waxa ay habeenkii xalay weerar toos ah oo qorshaysan ku ekeeyeen kontarool ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin halka la yidhaahdo darmooley oo ka tirsan degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho hugunka rasaasta ay iswadaarsadeen labada dhinac ayaa laga maqlayey degmada iyo goobaha ka agdhow dhimashada inta aynu xaqiijinnay halkaa waxaa ku naf waayey saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda xasan sheekh waxaana ku dhaawacmay saddex kale ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ee howlgalkaasi qaaday waxaa u suurto gashay inay horay u soo qaataan laba qori oo eke foodhisaban ah iyo boosashkooda kuwaas oo laga furtay askarta dowladda federaalka ee lagu weeraray kontaroolka darmooley ee degmada hilwaa halkaas oo ay ku dhibi jireen dadka rayidka gobolka wajeer ciidanka mujaahidiinta waxa ay xalay kamiin u dhigeen kolonyo ka tirsan askarta kenya gaar ahaan kuwa loo yaqaano afduubka ee ku caanbaxay inay afduubtaan dhibaateeyaanna dadka muslimiinta kamiinka ayaa si gaar ah kaga dhacay agagaarka deegaanka qarso ee hoos tagta degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer taas oo gacanta kenya ku jirta weerarkan waxa uu dhaliyey dhimashada sagaal askari oo ka tirsan ciidamada kenya dhaawacyo badan oo soo gaaray ciidanka kenyana waa la soo wariyey muddada kamiinka uu socday waxaa halkaa ku gubtay laba gaari oo kala ah taw iyo kooyal waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday ciidamo ka tirsan dowladda kenya dhanka shabeellaha hoos ciidanka mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxa ay xalay qaadeen weerar culus oo lagu ekeeyey xer ciidamada shisheeyaha afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka ambareyso ee hoostaga degmada baraawe isla gobolkaasi ciidanka mujaahidiintu waxa ay xalay weerareen xerada ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka arbacow oo ah deegaan ka tirsan deegaanweynaha ceelasha biyaha ee dhacawadada xiriirisa degmada afgooye iyo muqdisho gobolka bay ciidanka mujaahidiinta xalay waxa ay qarax la beegsadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo waxaa jira khasaare soo gaaray ciidamada maamulka koonfur galbeed isla gobolkaasi ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray saldhigga ciidanka maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda towfiiq ee magaalada baydhabo sidoo kale wararka naga soo gaaraya oo gobolkaasi waxa ay ku waramayaan dagaalyahana ka tirsan mujaahidiinta in weerar culus ay ku qaadeen xerada askarta xabashida etoobiya ee degmada diinsoor maynaan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalada ka dhacay gobolka baay oo saddex saldhig mujaahidiinta ay ku weerareen dhinaca gada ciidamo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weeraray xero ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada buurdhuudho xog intaa ka badanna idaacadda kuma soo dhicin dagaalada xalay dhacay ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiinta saacadihii lasoo dhaafay ee weerareen maleeshiyaad ka tirsan ciidanka liyu boolis oo dowladda xabashida etoobiya ay ku taageertay maamulka jubbaland ciidankan ayaa horey ugu sugnaa xerada ciidanka maamulka jubbaland ee deegaanka buulo xaaji ee duleedka magaalada kismaayo markii ay korortay weerada mujaahidiinta ee buulo xaaji ayaa ciidanka liyu boolis waxa ay bilaabeen inay xerada isaga cararaan oo ay lug ku tagaan xadbeenaadka kenya iyo soomaaliya kadibna ay halkaas ka sii aadaan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya kamiinka ayaa si gaar ah kaga dhacay agagaarka deegaanka hoosingow oo si dhuumaalaysi ah ay ku marayeen ciidanka iyagoo lugaynaya dhimashada waa hal askari oo ka tirsan ciidanka liyu boolis waxaana dagaalkaasi lagu soo furtay qori ak47 ah iyo booshkiisa dowladda federaalk ayaa burburin ka bilowday xaafad ka tirsan degmada hodon ee magaalada muqdisho warkaas waxaa si anba qaadaya wariyahena cabdalla mukhtaar iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay soo taraysay cabashida dadka ku dhaqan degmada hodan ee magaalada muqdisho kuwaasoo sheegay in loogu hanjabay in la barakicin doono ayaa waxaa iminka si toos ah u bilowday burburinta guryahooda ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo cagafyo wata ayaa waxa ay halka loo yaqaano hotel taleex ee degmada hodan ka bilaabeen burburinta ay u geysanayaan guryaha dadka shacabka ah bulshada la barakiciyey oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in arrintani ay ku lug leeyihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka sida macalin mahdi oo ah taliyaha booliska gobolka banaadir iyagoona sheegay in loola dhaqmay sida ay yahuudda xaaqidiinta ah ula dhaqanto muslimiinta falastiin dabnacaana waa u jeedeen si lacan haysta ciidamada dowladda oo dadka tuuka haasita aana barakici haaya waxaa ku jira hebel mahdi kii lalahaay waxaa ku jira adduunyao dhan ganacsato oo adduunkii dhammaay isku qasay niman ciidana dadku hadday indaleeyihiin waa u jeedaan ka muslimka oo la barakacaa oo sida falastiin loo galay ay u galayaan sida yuhuudda falastiin u gashay ay u galayaan yeelma agoonahay haysata noloshaasan shan waxaan ku noolayn soddon iyo laba sano waana naga barakacshaa ilaahay waxay ugu ogyahay islaamka islaam laguma sameeyo waxay dadka ku suubiyaan habeenkii ayadoo salaada markii laga kacayaa nagula bilaabay ilaa haddana waa aad u jeedin waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanayay dhulboobka iyo burburinta ay dowladda federaalka u geysanaysay guryaha dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyadoona dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka xilli uu ka hadlayey meel fagaaro ah uu ku jasjasay hooyooyinkii uu guryahooda ka burburiyey islamarkaana uu dhulkooda ka boobay madaxweynaha maamulka la baxay jubbaland ayaa guddoomiye cusub u magacaabay gobolka gedo kadib markii guddoomiyihii hore la saftay dowladda federaalka wariyahena farxaan cali cabdulaahi ayaa warbixinta warkaas la diyaar ah iyadoo ay weli gobolka gedo ka taagan tahay xiisadda u dhexaysa maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalka ayuu axmed madoobe guddoomiye cusub u soo magacaabay gobolkaas kadib markii uu guddoomiyihii hore la saftay dowladda federaalka maxamed xuseen isaaq oo loo yaqaano alkaadi ayaa loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee maamulka jubbaland ugu magacaaban gobolka gedo sida lagu sheegay wareegto ka soo baxday axmed madoobe cabdulaahi cabdi jaamac loo garan og yahay shimbir ayuu hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland sheegay inuu xilkii ka qaaday isagoo u sababeeyey kadib markii uu la saftay dowladda federaalka waxaana kan hadda loo magacaabay xilkiisa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenkii shimbir magacaabista guddoomiyaha cusub ayaa timid xilli dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ay xiisad ka taagneyd gobolka jubbada hoose haddaba ma ahan markii ugu horraysay oo uu axmed madoobe xil ka qaado mas-uuliyiin hoos yimaada xukuumaddiisa bishii nofembar ee sannadkan sii dhammaanaya ayay ahayd mar uu xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii degmada badhaadhe taas oo uu u saleeyey boqolaalkii askari ee ka tirsanaa dowladda federaalka ee lagu daabulay deegaanka raskamboni oo hoos taga badhaadhe xanuunka kaduudayaha ayaa soo ritay dad badan oo ku nool xerayaha dhadhaab ee xoogga ku haysato dowladda kenya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa la diyaaraa waryaheena cali aadan xanuunka kuduudyaha ayaa soo ritay dad badan oo ku nool xeryaha dhadhaab ee ay xoogga ku haysato dowladda kenya xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dadka halkaasi ku nool soo ritay xanuunka loo yaqaano kaduudyaha tiro dad ah ayaa lasoo warinayaa inay u geeriyoodeen xanuunkan halka ay weli la jiifaan kuwo kale mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasho gobolka ayaa ka warbixiyey xanuunka ka dilaacay xeryaha dhadhaab steebkan hadda aan fiirinayno waa steebkii saddexaad ama wareeggii saddexaad uu hadda sidaa filan uu marahayaa iyo hadda markan saameyn aad u ballaaran uu keenay saameynta hadda u ballaaran uu aad u weyn uu keenay waxaa ka mid ah inay dadka qaarkood hadda ay u dhammaanayaan dad fara badan ay u dhinteen inta hadda maqalka nagu soo gaaraysa waxaa ka mid ah ilaa iyo shan qof oo kaleeto inuu wax yeeleeyay ama ay u dhinteen dad fara badan saameyntooduna u haya way u jiifaan qaxootiga hadda aan joogna ama xeradan xagardheer iyo dhadhaab hoos tagto iyo ama faafiba hoos tagto tiro guud oo ilaa iyo hadda dowladda haddee u tagtay oo ayaga ay confirm gareeyeen oo intaan cudurkan uu ku dhacay ama wax uu yeelay la dhahi kara ma jirto laakiinse intaan arkayna ama intaan aragnay boqolkiiba siddeetan dadka ugu effect gareeyay cudurkan wuu jira wuxuu hadda uu welina saameynin waa yarta inta ugu badan ilmo iyo dad weyn labadaba wuu saameeyey iyadood bulshada ku dhaqan gobolka nifdhi ay la daala dhacayaan dhibaatooyin kala duwan ayaa haddana dhanka kale dowladda gumaysiga ku haysata ee kenya aysan waxba ka qabanayn dhibaatooyinka qaar ee soo wajaha gobolka nifdhi wilaayada hiiraan ayaa ku guulaysatay xalinta iyo heshiisiinta saddex beelood oo muddo sanad ay isku haystay kanaal biyood ku yaala deegaan hoostaga magaalada beledweyne tafaasiil kuwaadan warkaas oo xaalad diyaar ah waryaheena cabdiraxmaan bader kulan ay soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ee hiiraan islamarkaana ka dhacay gudaha wilaayada ayaa waxaa lagu xaliyey dhanka kalena heshiis lagu dhex dhigay saddex beelood oo walaalo ah kuwaasoo wadadega gobolka murunka u dhexeeyey saddexdan jufooy ka kala tirsan beelaha xawaadle baadacadde iyo saddex cumurow taasoo in muddaa soo jiitamaya ayaa wuxuu salka ku hayey kanaal biyoodka qodanaga gaarka deegaanka samatare ee hoostaga magaalada beledweyne waxayna ugu dambeyn beelahani ku heshiiyeen kanaalka laga dhiga mid caam ah oo muslimiinta ka dhexeeya kulunka beelahani lagu heshiisiinaya ayaa waxaa berber socotay dowlad diiniya ah oo ay odayaasha waxgaradka iyo nabadoonnada beelaha ku qaateen duruus diiniya ah taasoo socotay muddo saddex maalmood ah gabagabadii waxaa halkaasi ka dhacday munaasabadee soo xaadireen mas-uuliyiin nabadoono waxgarad iyo salaadiin kuwaasoo kelmaad kala duwan halkaasi ka jeediyey munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka saddexda beelood iyagoona goobta ka sheegay inay ku heshiiyeen kanaal biyoodka islamarkaana ay soo dhoweynayaan warka ka soo baxay wilaayada islaamiga ee hiiraan anigoo ah axmed maxamed xasan wadoonka beesha maamiyo waxaan caddaynaynaa insha allah annagoo ah saddex beelood ee isugu nimid walaayada booca waxaan heshiis ka gaaranay shaqaaqooyin soo socday muddo dheer ku saabsanaa kanaal biyood oo ku yaala roble yabar kanaalkaasi muddo shaqaaqadii soo socotay ayaa loo fadhiistay saddex maalmood ah iyadoo macaduruusna ay socotay oo mataqaana alxamdulilah waxbarasho iyo tawciyana ay ka socotay shaqaaqadaasna in lasoo afjaro oo masaalaxa looga qaato loogu iskugu yimid kale maanta waxaa iskugu joognaa degmadii beledweyne walaayada islaamka kanaalkii buuba waxaa iskugu nimaday rooble yabir oo intii muddaaba rafaad ka jiray maanta waxay leeyahay maadiisa in lagu heshiiyey saddexdii beelood anoo matalayo cabdi cumar gacaney kana socda beesha xawaadla ka dhashay khaasatan tuurow kanaalkaas ayaa saddexdii beelood walaalaha maamiye walaalaha maadley annaga ayaa ninkii beeckuyo ninka kaleba naga dhexeeyey intii muddaa xoogaa waxaa naga gashay shaqaaqo shaqaaqadii maanta inoo dhammaatay waa ku heshiina inuu kanaal saddexdaas beelood iyo wixii islaama u yimaada ka dhexeeyo magacayda waa ibraahim duuraw waxaan kuwan kulley adkeydaan kulley aan ku dhiibaa shaqaaqada ka dhacday kanaalkaas rooble yabar saddex beelood ayna isku qabteen markii intaas shaqaaqadaas ay ka dhacday muddo badanna asdhibkeeda soo socday haddaas ilaahayna waafajiyey annaga iyo walaayadeenii sharaftale haddana daan iskugu imaanay saddexdii beelood macalka walaayo aan isku afgaranay ayna ku dhammaatay si nabadgelyo ah sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudi saddexda dhinac ah oo ay wilaayadu xil saartay ka warqabka kanaalka waxayna ka dhawaajeen si cadaaladda kanaalka ugu biyasiinayaan saddexda beelood iyo guud ahaan cid kastaoo muslim ah oo ku dhaqan deegaanada kanaalka ka agdhow bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbialcaalamiin aniga magacaygu waa cabdi axmed jeelle alxamdulilah waxaa noola doortay ay dalkaana noo doorteen inaan keligaas cadaalad aan u noqonno inta islaamku bii ku cabiyey aan si cadaalad ah wax ku siino aan si cadaalad aan u maamulno oo hadda allah ku idmaayo kanaa ixiga iyo kanaa ixiga ayaana jirin ilaahay dartiis aan u maamulno insha allahu saasaan diyaar u nahay kulankee wilaayada islaamiga iiraan ku xalisay khilaafka u dhexeeya jufooyinka ka kala tirsan beelaha xawaadle baadacada iyo saddex cumurow islamarkaana lagu heshiisiinaya ayaa waxa ugu dambeyntii laga soo saaray war murtiyadii ku xusan yihiin qaar ka mid ah waxyaabihii lagu heshiiyey maamulada wilaayaadka islaamiga ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay ku guulaysteen xalinta khilaafaadka beelaha soomaaliyeed ee walaalaha ah iyagoona in badan sidan oo kale u xaliyeen beelo isdirirsanaa muddo sannada ah halka maamulada shisheeyaha uu dalka ka dhisay iyo dowladda federaalk eeba ku dadaalaan sidii ay ku diriir lahaayeen beelahaasi warkan dhegaystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ah el furqaan iminkana warka dibadda tiro maxaabiis ah ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala dalka kenya tafaasiil dheeraada ayaa kasoo baxay sitiro maxaabiis oo ka baxsaday mid ka mid ah xabsiyada sida weyn loo ilaaliyo ee ku yaala gudaha dalka kenya ee dhaca qaaradda afrika maxaabiistan ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala ismaamulka kiisiya ee dalka kenya war ka soo baxay ciidamada booliiska ayaa lagu sheegay inay ku raad joogaan maxaabiista ka baxsaday xabsiga lamana oga halka ay jaani cirib dhigaan dadka baxsaday warar qaar oo aan helino ayaa intaa ku daraya in maxaabiista ay jirdil xoogan kula kaceen mid ka mid a ciidamada ilaalada ka ee xabsiga muddooyinkii lasoo dhaafay dalka kenya waxaa kusoo badanayay maxaabiista ka jabsanaya xabsiyada kuwaasoo xoogay xeelad uga baxsanaya xabsiyada dowladda kenya oo hogaamiyo ninka lagu magacaabo william ruuto warkii dhegaystayaal duhurnimadan idinkaga imaanayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa inagaynta